الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال خاتمة من نفسه شريفة أبية يربو عن أموره دنية ولم يزل يجرح للمعالي يسار في طلابها الليالي waxaa sheekhu uhi raximah allahu tacaala khaatimatun haadihi tani khaatimatun mid loo khatimaysa amaynoo gebagabaynaysa kitaabkii weeye nusaga qaarkooda khaatima keliya unbay yidhaahdaan nusaga qaarna fii cilmi tasawufi khaatimatun fii cilmi tasawuf waa khaatimo iyo masaa'il inoo gebagabaynaya kitaabkii oo cilmiga tasawufka ka hadlaysa nusaga qaarkoodna khaatimatun fii cilmi tasawufi lmusafi lilquluub waxaa odhanaysaa waa khaatimo iyo gebagabo cilmigii tasawufka ee qalbiyada safaynayey ka hadlaya cilmu tasawuf ama suufiya asalka luqa ahaan halka ay suufiya ka soo jeedo culimmada luqadu way isku khilaafeen oo qaarba wax ayay ku sheegaan ma aha kelmad ama suufiya ama atasawuf kitaabka iyo sunnuhu ay sheegeen waxliyo dambe istilaax markaas soo baxay weeye saa daraaddeed baa markaa midbaa meel halka laga soo ishtiqaday ama laga keensaday ama markan yacni lala baxayey la milicsanayey ayay isku khilaafaan qaarkood baa mina suuf buu ka yimi oo waa suufkii ay xidhanayeen maryo suufoo ay xidhanayeenay markaa uga jeedeen zuhdi adduunyada kasaahidideeda iyo taqashuf iyo markaa isqallajin iyo nimcaysigoo laga taga iyo waxyaalahan macmacaanada ayay cibaaro ka ahayd oo suufkaas ayay ka timi mee mina safaa bay ka timi oo asraartooda iyo qulubtooda ayaa saafi ahoo halkaasay ka timina waa la yidhi saa daraaddeed baa waxay odhan jireen maqaal asuufiyu man safa min alkaduri waimtala min alcibari wastawaa cindahu dahabu waalmidaru waxay dhahay asuufi man safa min alkadar suufigu waa ka ka saafi noqday waxaa calowgaa iyo wasaqdaa ee ka buuxsamay cibrooyin ee ay agtiisa ku siman yihiin dahabkiiyo dhoobadu ay isugu mid yihiin minasufa qaar baa yidhi ayaa laga keenayoo dee halkii daaraddii dambe masaajidka ee saxaabadii fuqarada ahayd ee asxaabu sufa ay markaa fadhiisan jireen halkaas ayaa markaa laga wadaayoo la midacsanaya min suufiya oo bimacna alxikma ana qaar baa yidhi waa laga keenay xilliga ay bilaabantay iyo iyadana layskuma waafaqsanay qolbo meel ayay u kaxeeyaan xagga istilaaxaan marka ay waxyaalaha ay ku fasireen la eego qaarkood ayaa waxaa leehay tajriid ulcamali lilaahi tacaala fi zuhdi can addunya wa tarki dawaaci shuurati waalmayli ila altawaaduci waalkhumuul wa imaatati ashahawaati fi nnafsi waxay dhahen waa camalka oo ilaahay loo barax tiro xagga kasaahididda adduunyada iyo waxyaalihii shuhro iyo caannimo keenaya oo laga tago iyo qofku isagoo u weecdaa tawaaduc iyo isdhuldhigid iyo qarsooni iyo wixii shahwaadahee nafdiisu ay jeclayd oo uu dilo waana dee tacbiirun ama tacriif ku rugoobayo uun tasawufka xaaladdiisii hore ee dadkii markaa toosnaa ay ku sifaysnaayeen waxay kaloo yidhahdeen tasawuf ama cilmu tasawuf waa cilmun qusiya liislaaxi alquluubi wa ifraadiha lilaahi camaa siwaah waa cilmi loola jeedo in quluubta lagu hagaajiyo ilaahayna loogu gaar yeelo oo markaa aan acmaasha iyo wixii uu qabanayo ilaahay waxaan ahayn aanu ula jeedin waxaa kaloo marka la yidhaha cilmu tasawufi yucrafu bihi axwaalu taskiyati اnnufuusi wa tasfiyati alakhlaaqi wa tacmiiri الdaahiri wاlbaatil linayli sacaada alabadiya waxay dhahen waa cilmi lagu garanayo axwaasha iyo xaaladaha nafda markaa daahirinteeda iyo safaynteeda iyo akhlaaqda saafigaraynteeda iyo dul iyo hoosba qofku inuu markaa camiro oo wanaag iyo khayru ku camiro si uu sacaado iyo liibaan abadiyahoo weligeedba u gaadho waxaa junayd oo kale laga sheegay markaa imaamkan weyne ee junayd inuu yidhi atasawufu isticmaalu kulli khuluqin saniy wa tarku kulli khuluqin daniy waxa weeye waa in khuluq iyo dhaqan kastoo wanaagsanna la isticmaalo lagana tago dhaqan kasta iyo khuluq kasta oo liita ayaa la yidhaahdaa sida ay soo qaataan mufasiriin fara badani ama saaxibuuljamal uu soo qaato ama suleymaan aljamal uu soo qaato futuuxaatulilaahiya uu jalaalaynka ku xaasheeyo ama qurdubiga tafsiirkiisa uu ku soo qaato abubakar atarduushi ayaa waxaa la weydiiyey qolyo markaa masaajidda imanayo oo qasaa'id markaa ku akhrinayo wax cunayo oo mirqaamayo oo ayaa la weydiiyey ka warran baa la yidhi markaasaa wuxuu hi madhabu suufiyati bataala wajahaala wadalaala wama alislaamu ilaa kitaabu ullahi wa sunnati rasuulih wa ama alraqsu waltawaajudu fa huwa diin lkubaar wacubaad lcijl wuxuu hi madhabkaas suufiyadu waa madhab markaas bataalo iyo jahaalo ku dhisan iyo baadi islaamnimaduna may ahani ilaa kitaabka ilaah iyo rasuulka ilaah sunnaha rasuulka mooyaane raqsigan iyo markaa xadradan iyo iiliilashadan iyo mirqaankanna waxa weeyaan buuhi waa diinta gaalada iyo kuwii markaa dibacaabudka ahaa weeyaan buuhi diintoodii dabeetana maxamed amin ashinqiidi raximah allahu tacaala ayaa kitaabkiisa adwaaulbayaanka hadalkaa intuu soo qaatay ayaa wuxuu markaa yidhi waxa aan shaki ku jirin buu leeyahay suufiyada qaarkood inay jidkii toosnaa ku sugan yihiin oo kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa iyo sunnaha rasuulkaa oo ay daweeyeen in badanoo cudurradii qalbiyaalha ka midoo qulubta ay ilaaliyeen oo ay dhowreen oo axwaasha qulubta markaa ay in badan ka hadleen oo ay axwaasha ay leedahay markaas ay ka hadleen rag badan buu markaas soo qaatay cabdiraxmaan ibnu catiya ama ibnu axmed ibnu catiya ama ibnu caskarna waa la yidhaha abu sulaymaan addaaranina waa la yidhaahdaa ninkaas ayuu tusaale u soo qaatay cawn binu cabdilaahi oo xakiimulumma la odhan jiray ayuu tusaale u soo qaatay waxaa kaluu soo qaatay sahal binu cabdilaahi tasturi abi aalib almaki buu soo qaatay abu cusmaan anaysaaburi buu soo qaatay yaxya binu mucaad araazi buu soo qaatay junayd binu moxamed buu soo qaatay iyo nimankii markaa waddadaa ku socday ee amraaddii iyo xanuunadii nafdiiyo qulubtu ay lahaayeen kitaabka ilahi sunnaha rasuulka ku daweeyey ee aan ka weecanin kudhaqankii markaa kitaabka iyo sunnaha daahiran wabaatinan lagu dhaqmo oo aanay ka muuqanin ayuu yidhi wax khilaafsan markaa sharciga markaa abubakar atarduushi wayse wuxuu leeyahay in suufiyada markaa dalaal lagu wada xukmiyaa maaha buu leeyahay mid habboon sidaa idlaaqaana kuma ansaxayso miisaanka lagu kala saarayaana waxa weeye xaqa iyo baadila waa kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka kii markaa ilaahay sunnihii kitaabkiisaa raacsan sunnaha rasuulka sala allahu alay slam raacsan hadalladiisa iyo ficiladiisa iyo hadyigiisa iyo wax alliyaaliyo wuxuu samaynayo dhan sida culimmada markaa aan sheegnay oo kale wuxuu kaasi ka mid yahay buu leeyahay culimmada caamiliinta ah dalaal iyo baadi in lagu xukmiyaana ma bannaana waana markaa dee dad in badan qulubta ka hadlay oo xanuunada markaa nafaha iyo qaybahay leedahay ka hadlayoo culuum fiicanoo markaa laga faa'iidayn karo qulubta markaa lagu tasfiyeynayo la yimi weeyaan laakiin wuxuu uhi saara almacruufu fi alaawina alakhiira laakiin xilliyadan dambe oo xilligaasi waxay dee raggaasi rag hore ayay ahaayeen laakiin xilliyadan dambe buu leeyahay badida kuwa sheeganaya atasawuf fii aqdaari dunya qaybahan markaa iyo dee jihooyinkan markaa adduunyada xilliyadan dambe kuwa suufiga sheeganaya ilaahay in yar uu doonay mooye dajaajilatun wuxuu leeyahy waa dijaallo beenaalayaal khaadiciinaho markaa dadka dagaya oo diin markaa muujisanaya si ay markaa dadka jahalada ah iyo dadka markaa caqligaabka ah ay u duubsadaan oo ay markaa atbaac iyo markaa cid u shaqayso ay u samaysaan amwaal iyo xoole iyo jaah fara badanna ay u samaysaan madhabkii suufiyada ee xaqa ahaa ee culimmadaasi ay ku sugnaayeenna aad iyo laxaad bay uga fogiin ilaahay kitaabkiisa ku dhaqmi maayaan sunnaha nebigeena sala allahu calayh wasalam kuma dhaqmayaan intaana dee wax badan baynu kuwa ka aragnay dad markaa aan diin waxba shaqo kaga lahayn oo aan tukanaynin oo aan soomaynin oo aan markaa wax allayaaliyo waxay diintii kaga sugayeen aanay jirin bal laga yaabo markaa waxan ay ku shaqaysanayaan iyo waxaanay wadaan inay sixir iyo markaa jin ay adeegsanayaan yihiin in markaa suufiye iyo markaa awliye lagu tilmaamo wax badan ayaynu aragnay markaa markaa sidaas ayuu labada qolo u kala saaray waxaanuu yidhi waxaa lagu kala garanayaa uun waxa weeye waa miisaanku waa xuduudda iyo sharciga iyo kitaabka hadduu ku toosan yahayna oo markaa uu ku dhaqmayana dee qof suufi xaqa weeye weli ilaahay weeye haddii uu markaa ka weecsan yahayna hawadaba haduulaye waxa weeye markaa mid dalaal iyo baadi ku socdaa nin culimada muslimiinta ka mid ah wuxuuhi idaa ra'ayta rajulan yatiiru wa fawqa maa'i ilbaxri qad yasiiru walam yaqif cinda xuduudi sharci fa innahu mustadrajun aw bidci wuxuu idhi haddaad aragta nin hawada duulaya sida diyaaradda markaa xawudaa u haya ama haddaad aragto markaa baddaa mid iska dul ordayo oo webigaa iska dul carraya haddaad aragto laakiin xuduuddii sharciga aan ku taagnayn kaasi waxa weeyaan qof markaa la lumiyo istidraaj loo sameeyey ama qof bidci oo markaa diindii ka tallowsan oo shayddaanu xambaarsan yahayuu markaas wado weeyaan haddiise laakiin qof ilaahay sharcigiisa iyo kitaabka ku toosan uu yahay waxa weeye markaa waa mid markaa dee weli ilaahay ayuu noqonaya idan markaa waxaynu leenahay dee tasawufka ay culimmada hore ay ku sugnaayeen ee kutubta ku qorani waxa weeye markaa waa dee kaa xaq ah ee qalbiyada iyo nafaha lagu dawaynaya dee culimmadaa waaweyn baana kutubtoodii loogu noqonayaa kan dambe ee markaa dee dad kalaynu arkaynaa markaa ay sheeganayaan ama ay ku sugan yihiinna waxa weeye mid isagu markaa dalal iyo baadi isaga bada sidaa daraaddeed baa khasaali wuxuu leeyahy tajriid lqalbi lilah waxtiqaaru maa siwa waa in qalbiga ilaahay loo saafiyeelo wixii markaa ka soo hadhayna yacni la yarayso waxaanuu noqonaya camalka qalbiga iyo camalka xubnaha ayuu noqonaya markaa halkan inta hore markaa arrimo markaa nafda la xidhiidha iyo himada sare iyo khawaadirta iyo waxyaalaha markaa nafda ku soo dhaca ayuu inooga warrami doonaa iyo toobadda iyo macaasiya markaa sida laysaga ilaaliyo xaggaa dambena markaa masaa'il iyadana xagga afcaalulcibaad iyo tawakulka iyo markaa masaa'il caqadiya ayuu markaa ka geli doonaa qaala almualifu raxima allahu tacala wuxuu uhi man qofka nafsuhu nafdiisu shariifatun ay tahay mid wanaagsan abiyatun taasoo abiy ahoo wixii xun iyo hoosaynta diiddaa yarba wuu ka kor noqonayaa can umuurihi daniya arrimihiisa hooseeya walam yazal kana tegi maayo kana bixi maayo kana zuuli maayo yajnaxu inuu u weecdo inuu ishu u kaco lilmacaali waxyaalaha sare yasharu waa soo jeedaya fii tilaabiha ay fii talabiha doonitaankeeda allayaaliya habeenno ayuu soo jeedayaa waman yakuunu ka noqdo caarifan midii garanaya oo yaqaana birabbihi rabbigii tasawara wuxuu suuraysanayaa ibticaadahu fogaanshihiisa uu rabbi ka fogaado ayuu min qurbihi dhowaanshihiisa ka suuraysanayaa fakhaaba dabeedna fa yakhaabu wuu cabsan wartajaa wayartaji wuu rajayn wa kaana wuxuuna ahaa saa'iqan yusqii macnaha miduu dheg raariciya limaa yakuunu waxa uu ilaahay noqon aamiran mid faraya wa naahiyan iyo midu diidaya fa kullu maa amarahu wax alliyaaliyo wax kastoo uu faray ilaahay yartakibu waa korayaa bimacnaa wuu samaynayaa wamaa nahaa can ficlihi ficilkiisa iyo samayntiisa wuxuu diidayna yajtanib wuu ka dheeraanayaa fa saara fa yasiiru dabeedna wuxuu noqonayaa maxbuuban mid loo jecel yahay oo laga jecel yahay likhaaliqi albashar basharkan iyo bini aadmiga kii abuuri xaggiisa mid laga jecel yahay buu noqonayaa lahu waxaa ugula ugu sugnaanaya bihi laahi samcun maqal wa badshun iyo qabasho wa basarun iyo arag fa kaana lilaahi wuxuu noqonaya ilaahay weliyan midu dhow in talaba hadduu doono actaahu ilaahay waa siinayaa uma zaadahu wuxuu u kordhinayaa yasiidu macna wuxuu kale mima axabba wuxuu jeclaadana waa u kordhinayaa waxau uhi sheekhu raxima allahu tacaala qofka nafdiisu ay tahay mid wanaagsan naf wanaagsan qofka ilaahay uu siiyey oo abiye ah nafsun abiya waa nafda markaa hoosaynta iyo liidashada iyo xumaanta diidaysa aan oggolayn qofka ilaahay nafdaa uu siiyey uu ku arsaaqay yarbow macnaa yartaficu waxa uu ka kor noqonayaa arrimihiisa hooseeya akhlaaqda iyo dhaqanka iyo afcaasha iyo waxyaalaha hooseeya ee liita ayuu ka kor noqonayaa hadday tahay markaa isweynaynta hadday tahay xasadka hadday tahay markaa xiqdiga hadday tahay akhlaaq xumada wax liyaaliya wixii xun oo dhan ee mucaamal ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan wuxun oo dhan dhammaan marka wuu ka dheeraanaya marka uu waxyaalaha ka dheeraado muxuu samaynayaa walam yazal yajnaxu kana zuuli maayo buu leeyahay oo ka tegi maayo oo ka bixi maayo inuu u weecdo inuu u kaco waxyaalaha sarsare yacnii raadintooda acmaasha sare iyo akhlaaqda sare raadinteeda hadday tahay akhlaaqdii wanaagsanayd hadday tahay zuhdigii hadday tahay laabxaadnaantii hadday tahay sabirkii hadday tahay tawaaduc iyo ilaahay isdhuldhigii wixii wanaagsan ayuu markaa raadinayaa waxyaalaha wanaagsan raadintoodana habeenkii ayuu u soo jeedayaa waayo habeenkii waa sida nebigu sala allahu calayh wasallam inoo sheegayey waa xilliyada markaa laysku dhaafo siduu ilaahayna markaa dee kitaabkiisa qur-aanka in badan dadka markaa habeenkiin yar seexanaya uu inoogu ammaanay dadka markaa gelinka dambe ilaahay dembidhaaf weydiisanaya ilaahay in badan buu inoo ammaanay nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay in habeenka gelinkiisa dambe ilaahay uu soo dego sababu dunyahan u soo dego soo degidii isaga u cunan do-aanteenoo kale ahayn dabeetana yidhaahda yaa dembidhaaf uu weydiisanaya u dembidhaafa yaa waxay weydiisanayeen siiya yaa markaa wbaryayaa wdembidhaaf weydiisanayeen markaa u dembi dhaafa yaa waxay weydiisanayeen markaa aanu dembi dhaafa markaa taasuu u soo jeedayaa wanaagga markaa iyo khayrka gaadhidiisa ayuu habeen oo dhan u soo jeedayaa waana abyaadda imaamu shaafici laga wariyey waxay tilmaamayeen biqadri ilkadi tuktasabu almacaali waman طalaba alculaa sahila alayaali waman raama alculaa min hayri kadin adaaca alcumra fii طalabi almaxaali hadbaa kadigaaga iyo tacabkaaga iyo dhibtaadu intay leegtay ayaa macaali iyo waxyaalo sare dee hadday adduunyatii hadday aakhiro tahayba lagu kasbadaa qofka culo iyo sarrayn markaa doona iyo meel sare ilaaha inuu ka gaadho diinta iyo khayrkiiya wanaagga meel sare inuu ka gaadho qofka doonaya sayla layaali habeenkii ayuu soo jeedaa waa saama leyla isagoo markaa ilaahay baryaya isagoo ilaahay xusaya isagoo ilaahay u cibaadaysanaya waman raamal culaa min hayri kadin qofkii sarrayn markaa doona iyadoon wax dhibaata iyo wax tacaba aan u gelin adaaca alcumra fii talabi almuxaali cumrigiisii wuxuu ku haleeyey doonidda waxaan suurtagal ahayn oo muxaala ayuu ku adkeeyey ayuu ku dhameeyey macnaha arrimaha markaa daahir iyo baqadiba arrimaha sare ayuu markaa ku dadaalaya arrimaha hoosena waa uu markaa ka dheeraanaya arrintan markaa himada sare iyo himada hoose waxaa markaa ka soo qaadanaya ama markaa u tilmaamaya xadiidka nebigu sala allahu calay wasalam bayhaqi shucabuliimaanka uu ku warinayo dabaraanina markaa mucjabulkabiirkii awsadka uu ku warinayo waxa uu leeyahay in allaha yuxibu macaaliya alumuur wayakrahu safsaafaha ilaahay wuxuu jecel yahay arrimaha sare waxa ilaahay nacaa arrimaha hoose ee liita ayaa ilaahay u nacaa dabeed waxa uu leeyahay waxaa kaluu uhi waman yakuunu caarifan birabbihi qofka rabbigii yaqaana nafdiisa iyo liidashadeeda yaqaana rabbigii markaa yaqaana kelinimadiisa awooddiisa isagu ka adduunkan maamulaya inuu yahay ka markaa isagu ciziyo sharaf bixiyo inuu yahay ka markaa waddada wanaagsan markaa dee ku hanuuniyo inuu yahay ka markaa ilaahay markaa ku garanaya asmaadiisa iyo sifooyinkiisa markaa saraka u garanaya tasawura ibticaadahu min qurbihi waxa uu suuraysanayaa fogaanshihiisa ama ibcaadu ey tabciidda fogaynta ilaahay uu fogeeyo addoonkiisa ee uu lumiyo markaa meel daran uu ka rido waxa uu ka suuraysanayaa yacnii dhowaanshihiisa uu ilaahay markaa addoonkiisa dhoweeye uu hanuuniyo markaa khayrkiiya wanaagga waafajiyo macnaha labadii ayuu isbarbar dhigayaa yacnii hanuuninta yacni hanuuniyo iyo waafajintu yacni qiimaha ay leedahay fogaynta markaa ilaahay addoonkiisa uu fogeeyo ama uu ka fogaado ee uu markaa lumo ee markaa khayr iyo yacni khayrka uu ka fogaado sharka uu dhex galo labadaasuu markaa kala suuraysanaya labadaasuu markaa isisbarbar dhigaya dabeetana maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inuu ciqaabkiisa ka baqdo waxaa ka dhalanaya abaalmarintiisa inuu rajeeyo ayaa ka dhalanaysa wuxuu noqonayaa bayna alkhawfi waalrajaa marka uu yacnii ilaahay dhowaandiisa iyo waxa ilaahay loogu dhowaado iyo markaa qiimahay leedahay iyo markaa fogaanta ilaahay markaasu qofuu ka fogaado ee ilaahay lumiyo ilaahay markaa iska fogeeyo dhibaatada ay leedahay iyo cidhibta xun ay leedahay ayuu markaa ciqaabkiisa ilaahay ka cabsanaya markaasuu abaalmarintiisiina rajaynaya waxaana la yidhaahdaa qofka sida u wanaagsani markuu bad qabo sida imaamu nawowi reesaalixiinka uu ku sheegayey almukhtaaru licabdi fii xaali sixatihi an yakuuna khaa'ifan raajiyan waa inuu yahay mid cabsan maca daalik rajaynayana waa inuu yahay waa in khoofkiisu iyo rajihiisu ay noqdaan kuwa siman ilaahay ciqaabkiisana waa inuu ka cabsanayaa yacnii wanaaggiisa iyo khayrkiisa iyo jannadiisana waa inuu rajaynayaa laakiin hadday xaalal marad iyo xanuun ay timaaddo waa inaad markaa soo dhigataa rajaha waa inaad qallibtaa markaa ilaahay inuu ku jannaynayo ilaahay wax wanaagsanna aad ka helayso waa inaad malaysataa leannu ana cinda danni cabdii bi addoonkaygu wuxuu iga mareeyey agtiisa ayaan ahay ayaa ilaahay yidhi se ilaahay leey yarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaabah ilaahay waxay rajaynayaan markaa naxariistiisa waxay ka baqanayaan markaa ciqaabkiisa yadcuuna rabbahu khoofan wa tamacan rabbigooda ayay caabudayaan iyoo ciqaabkiisana ka baqanaya damacsanna markaa dee jannadiisa iyo wanaaggiisa wadcuuhu khoofan wa tamcan saasaa ilaahay u leeyay qofku inu bayna alkhawfi waalrajaa inuu noqdo dabeetana wuxuu noqonayaa miduu dheg raariciya wax liyaaliye wixii ilaahay uu faray iyo wixii ilaahay u diiday miduu dheg raarica buu noqonayaa wixii markaa ilaahay farayna wuu la imanayaa wixii ilaahay u diidayna wuu ka dheeraanayaa marka dabeetana uu sidaa noqdo ayaa ilaahay uu jeclaanayaa makhluuqaadkiisoo dhammina waa wada jeclaanayaan markaa ilaahay ayaa markaa maqalkiisii u hagaajinaya oo u ilaalinaya oo taabashadiisii awooddiisii u ilaalinaya oo socodkiisii u ilaalinaya oo araggiisii u ilaalinaya oo dhammaan markaa arrimihiisii iyo axwaashiisii oo dhan markaa tawalinaya xadiidkii saxiixa ee imaamu albukhaari markaasuu wariyey waxa uu tilmaamayay idaa axabba allaahu tacaala alcabd markuu ilaahay addoon jeclaado malakuljibriil ayuu dhawaaqa wuxuudha ilaahay hebel buu jeclaadee fa axibbahu jeclow ayuu odhanaya jibriil ayaa dabeetana jeclaanaya ehlu samaha ayuu ka dhex dhawaaqaya wuxuu odhanaya ilaahay hebel buu jeclaadee idinkuna jeclaada ehlu samihiina way jeclaanayaan markay ehlu samuhuna jeclaadaan ayaa dabeetana aqbalid iyo oggolaansho loogu soo dejinaya markaa dhulka marka haddaad ree qof la jecel yahay oo maqbuula markaa cinda annaas waxay ka timi yacni ilaahay oo jeclay ilaahayna wuxuu ku jeclaanayaa dee marka uu markaa wixii xumaayuu u diiday ka dheeraado wixii wanaagsanaaye markaa uu farayna uu la yimaado dabeetana wuxuu noqonayaa fa kaana lilaahi waliyan ilaahay buu weli markaa u noqonayaa markaa weli waxa la yidhi waa bimacna alfaacilna way noqon tahay bimacna almafcuulna way noqon kartaayoo horta weliyan lah ilaahay midu dhow oo weliya lahu amrahu ilaahay waa arrinkiisa gacanta ku dhigoo ilaahay baa arrinkiisa arrinkiisao dhanba gacanta ku ayuu toosinaya markaa waa mafcuul faacil haddii la weliya amralla ilaahay arrinkiisii iyo amarkiisii ayuu tawaliya wixii ilaahay markaa uu farayna waa fulinaya wixii ilaahay u diidayna waa ka dheeraanaya dabeetana maxaa ka imanaya in dalaba cadaahu hadduu markaa wax doono ilaahay waa siinaya hadduu wax ka magangelay ilaahay waa ka magangelinaya kadibna wuxuu sii siyaadinayaa wixii kale markaa uu jeclaadana markaa usii siyaadinaya arrintan waxaa markaas laga qaatay xadiidka imaamu albukhaari uu warinayo xadiidulqudsigaa ilaahay wuxuu hi man aada ama man caada riwaayada markaa macruuf waa man caada laakiin man aadaana way nuska qaarkood ay kusoo aroortee qofka colaadiya ama dhiba weli aan leeyahay faqad aadantuhu bilxarb dagaal ayaan ogeysiyey bee laha anaa la dagaalamaya wamaa taqaraba ilaya cabdii bimidli adaa'i ma ftaradtu calayhi addoonkaygu iguma soo dhowaado wax la mida gudashada wixii aan ku faral yeelay waxa ugu mudane addoonkaygu igu soo dhowaado waxa weeye waa gudidda wixii aan ku faral yeelay wamaa yazaalu cabdii yataqarab ilaya binawaafil addoonkaygu kama tago inuu iigu soo dhowaado nawaafisha iyo sunnayaasha marka uu faralyaalkii la yimaado iyo wuxuu ilaahay ku faral yeelay ilaahay uu ugu dhowaado dabeetana wuxuu ku dadaalayaa taa markuu meel iska dhiga sunnayaashii dabeetana sunnayaashaas siduu iigu soo dhowaanayo xataa uxibba ilaa aan jeclaado baa ilaahay yidhi markaan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waxaa noqonayaa maqalkiisa wax ku maqlayo wa basarahu aladii yubsiru bihi araggiisa wax ku arkayo wa yaddahu alatii yabtishu biha gacantiisa wax ku qabanayo wa rijlahu alatii yamshi biha iyo lugtiisa uu ku soconayo wain saalanii haddii wax weydiisana waan siin hadduu wax iga magan galana waan ka magan gelinaya ba ilaahay yidhi haddaba halkeen waxaa noqonayaa maqalkiisa iyo araggiisa iyo gacantiisa iyo lugtiisa maxaa looga jeedaa waxay dhahen culimmadu addoonku marka uu dadaalo sida xadiidka qaybtiisa hore sheegaysa ilaahay uu faraa'idda ugu dhowaado sunnayaasha markaa uu ku dadaalo ilaahay ayaa jeclaanaya ilaahay baa soo dhowaynaya derajadii iimaanka hor loose derajatulixsaan ilaahay wuxuu caabudayaa sidii uu arkayo oo kale qalbigiisa markaa waxaa ka buuxsamaya ilaahay garashadiisa iyo kalgacaylkiisa iyo weynayntiisa iyo cabsidiisa markaasaa wuxuu ku hadlayaa waxay noqonaysaa ilaahay xuskiisa uun wuxuu ku dhaqaaqaana wax ilaahay faray uun ayuunbay noqonaysaa macnaha waxa weeye markaa ma jecel ma maqlayo wuxuu ilaahay jecel yahay mooye ma arkayo wuxuu ilaahay uu ka raalli yahay mooye gacantiisa ku qaban maayo oo lugtiisa ugu socon maayo wuxuu ilaahay raalli ka yahay mooyaane macnaha ilaahay baa u toosinaya maqalkiisiibuu u toosinaya oo araggiisiibuu u toosinaya oo adinkiisiibuu u toosinaya oo gacantiisiibuu u toosinaya qof wax wanaagsan maqlaa oo arka oo qabta oo u socda oo ka shaqeeya ayuu noqonayaa macnaheedu ma aha sida ay markaa dee qolyo lumay oo alitixaad walxuluul iyo qolyahaasi ilaahay baa maqalkiisa noqonaya ama araggiisa noqonaya ama gacantiisa lugdiisa noqonaya ilaahay baa la midoobaya oo isku mid noqonayaan ama ilaahay baa dhex gelayaba tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay khalqigiisa wuu ka sarreeya waana ka soocan yahay khalqiga ilaahay ma dhex galo khalqigiisuna ilaahay ma dhex galaan ilaahay waxa waa ka nasaanyay laakiin waxa weeye si ay nusuusta kale tilmaamayso ama xadiidkii kale uu ahaa aniga ayuu biya yasmac aniguu igu maqlaya aniguu igu arkaya yacni aniga dartay ayuu soconaya aniga dartay ayuu markaa fa biya yasmac wabiya yubsir wabiya yabdish wabiya yamshi aniga dartay wixii wanaagsan ayuu maqlaya wixii markaa xun ayuu arkaya aniga dartay yacni wixii uu qabanayo wixii wax aniga markaa dayoo wanaagsan ayuu samaynaya weye ilaahay baa waafajinaya acmaashiisa wuxuu qabanayo iyo ficiladiisa maqalkiisa araggiisa intaba ilaahay ayaa u toosinaya macnaha ahlusunna xadiidku uu leeyahay waa sidaase ma aha ilaahay baa markaa dhex gelaya ama noqonaya macnaheedu maaha wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala man nafsuhu qofka nafdiisu shariifatun ay tahay mid wanaagsan abiyatun taasoo abiyahoo diidda hoosaynta iyo waxyaalaha xunxun yarba wuu ka kor noqonaya can umuurihi arrimihiisa addaniya ee hooseeya walam yazal kana tegi maayo oo ka bixi maayo yajnaxu inuu u weecdo u kaco lilmacaali waxyaalaha sare yasaru waa soo jeedayaa fii alaba ay fii talabiha waxyaalaha sare raadintooda allayaal iyo habeenkii waman yakuunu ka noqda caarifan birabbihi rabbigii mid yaqaana oo markaa asmaadiisa iyo sifaaddiisa iyo awooddiisa iyo kelinimadiisa iyo maamulkiisa iyo naxariistiisa iyo ciqaabka ku yaqaana tasawara ibticaadahu fogaanshihiisa ayuu ka suuraysanaya min qurbihi dhowaanshihiisa ama ibcaadu ay tabciidow ilaahay fogayntiisa min qurbihi min taqriibihi ayuu ka suuraysanayaayo fogaynta ilaahay oo addoonkiisa fogeyo dhowaynta u dhoweeyo ama dhowaanshaha u dhowaadiyo fogaanta iyo fogaanta uu ka fogaadu suuraysanayaa fa khaaba fa yakhaafu dabeedna ilaahay buu ka cabsan wartaja wayartaji ilaahay buu rajayn wa kaana waxaanu wa kaana wayakuunu wuxuu noqonayaa saaqiyan mid u dheg haariciya limaa yakuunu waxa ilahay u noqona aamiran min fari wanaahiyan midu diidi fa kullu maa aamarahu wax kastoo ilaahay faray yartakibu ay yafcalu wuu samayn wamaa nahaa can ficlihi samayntiisa wuxuu diidayna yejtanibu wuu ka dheeray fa saara fa yasiiru dabeedna wuxuu noqonayaa maxbuuban miduu jecel yahay oo laga jecel yahay likhaaliqi albashar allaha basharkiiyo bini aadmiga agtiisa mid laga jecel yahay ayuu noqonayaa lahu bihi samcun waxa ugu sugnaan dabeetana maqal macnaha ilaahay baa maqalkiisa u ilaalinaya wabadshun iyo markaa taabasho oo markaa taabashay awooddii ilaahay baa u hagaajinaya wa basarun iyo arag oo araggiisina ilaahay baa u ilaalinaya fa kaana wuxuu noqonayaa fa kaana fa yakuunu wuxuu noqonayaa weliyan lilaahi ilaahay midu dhow in dalaba hadduu wax dalbo acdaahu ilaahay wuu siinayaa uma zaadow ilaahay wuxuu u kordhinayaayoo kale mimaa axabba wixii kale uu jeclaadana ilaahay ayaa u kordhinaya oo u siyaadinaya dariskeenna qaybtiora halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر خاتمة قبقبة علم التصوف قاحين قال الناظم رحمه الله تعالى وقاسر الهمة لا يبالي يجل فوق الجهل كالجهال فدونك الصلاح أو فسادا أو سقدر أو تغريبا أو إبعادا وقاسر الهمة همديسو iyo yiridiladiisu kii ay gaabnayd laa yubaaliy waxba u aabayeeli maayo yajhalu jahli iyo aqoon darro ayuu iska samayn fowqa aljahli jahli markaa ka sarreeya kaljuhaali sia juhaashaydaga waxba garanaynin oo kale ayuu dhaqmayaa faduunaka waxaad laasimtaa ood qaataa asalaaxa wanaag ow fasaadan ama xumaan ow suqdan ama cadho ow taqriiban dhoweyn ow ibcaadan ama fogayn mid qaado markuu sheekhu inoo soo sheegay qofka nafdiisu wanaagsan tahay himmada caaliyada hee sare leh ayaa halkana wuxuu inoogu tilmaamayaa kii himmadiisu ay hoosaysay ama nafdiisu ay liidatay waxau sheekhu leeyahay waqaasirulhimma kii ay himmadiisu gaabnayd ay hoosaysay nafdiisu ay liidatay waxa xun aan ka kor noqonaynin ee isagu markaa arrimaha hoose xaggeeda u jeeday kuwa sare markaa ka weecday isagu laa yubaali waxba waaba yeeli maayo mujaahado la iman maayo soo jeed markaa la iman maayo ilaahay inuu dhoweeyey inuu fogeeyey midna waaba yeeli maayo ilaahay wuxuu faray iyo wuxuu diiday midna waa u dheg raaricin maayo wuxuu ilaahay faray la iman maayo wuxuu ilaahay u diiday ka dheeraan maayo maalkiisa iyo wuxuu kasbanaya xalaal iyo xaaraanta iyo waaba yeeli maayo camalkiisa inuu sharciga waafaqsanya inaanu waafaqsanayn u aaba yeeli maayo waxaanuu ku dhaqmayaa inay rabbi ay raalli gelinayso ilaahay inay ka cadhaynayso midnaba u aaba yeeli maaye waa qofka markaa qof biyen qoyani biyo iskaba dhowre eh iska jeeda ee iska socda ayuunbuu markaa noqonaya waa qofka aakhire iska jeese adduunyada markaa liidata un markaa iskaga mashquulaya weye nabigeennuna sala allah alay slm wuxuu noo sheegay adduunyadu hadday ilaahay egdiisa garab kaneeca ama baal kaneeca ay la miisaan tahay gaal dhibic biyaa ama kaba biyaa kama waraabiyeen adduunyadu waa malcuuna baa nabigu yihi malcuun maa fiiha ilaa ilaahay xuskiisa iyo wixii la xidhiidha qof waxbaranaya iyo qof caalimahu waxbaraya mooyaane waxay dhahay culimmadu khasiis waxaa la yidhaha qofka liitaa qofka diintiisa adduunyadiisa ku iibsada ee intuu diintii ka taga adduunyo qaata akhasul akhisaana waxay dhahdeen ka ugu sii hooseeya ee mid ka soo hooseeya o liita ka sii hooseeya waa qofka diintiisa ku iibiya adduunyo cid kale leedahay adduunyo ay cid kale qaadanaysa buu diintiisii siisanaya markaa qofkaasi jahli iyo aqoon darro ayuu markaa ku soconayaa yacnii jahligiisa iyo aqoon daradiisa mar hadduu qofkaasi nooca u soconayo wuxuu jahligiisa iyo aqoon darradiisa waxay noqonaysaa fowqa jahli iljaahiliin kuwa jaahiliinta jahligooda markaa mid ka sarreeya ulaa'ika kal ancaami bal hum adallu kuwa ilaahay yidhi waa nicmoolaydoo kale haddana la yidhi way ka sii baadinimo badan yihiin ayuu markaa ka mid noqonayaa mar hadday sidaa tahay faduunaka salaaxa u fasaadaa mar haddii aad qof yahow soo garatay qofkii himada sarreeyey iyo qofkii markaa himadiisu ay hoosaysay mar haddii labadii dariiq iyo labadii waddo lagu kala caddeeyey mar haddii ilaahay acmaashaada iyo waxaad qabanayso uu ilaahay daalacanayo ogyu kaa abaarinayo dee nafdaada haddaba labadiiba way isu kaa barbar yaallaane ama salaax iyo wanaag qaado oo wixii wanaagsanaa ku dhaqan oo taasoo markaa dee liibaan adduunya aakhire aad ku gaadhayso ama fasaad iyo xumaan markaa ku dhaqanoo dee aad markaa cuquubo iyo cadaab markaa adduuniya aakhiraba aad ku mudato wixii ilaahay raalli gelinaya mar ha ku dhaqanoo qaado ama wixii ilaahay cadho gelinayey wixii markaa ilaahay kuu dhowaynayey ama wixii ilaahay kaa fogaynayey waa taase adigu markaa mid dooro oo qaada baa la leeyahay icmaluu maa shitu inahu bimaa tacmaluuna basiir wuxuu la mid yahay sameeya waxaad doontaan ilaahay waxaad qabanaysaan midina arkayo markaa adduunag waa iqraa wixii wanaagsan markaa lagu tirtirsiyayo oo salaaxa iyo ridaha la leeyahay markaa qaado waa taxdiir iyo digid looga digayo markaa fasaadkii iyo markaa wixii suqdiga iyo cadhada ilaahay ay ku jirtay iyo wixii ibcaadka iyo fogaynta ay ku jirtay looga digayo wuxu uhi waqaasirulhimmati kii himmadiisu gaabnayd laa yubaali u aaba yeeli maayo waxa uu samaynayo xil iska saari maayo yajhalu jahli iyo aqoon darro ayuu samayn fowqa aljahli jahli markaa ka sarreeya kaljuhaali si markaa kuwii juhaashi wax magaradka ahaaya fa duunaka waxaad qaadatay ood laasimtaa asalaaxa wanaag ow fasaadan ama xumaan ow ridan ow suqdan yacnii raalli ahaansho ama cadho wixii ilahay raalligeliya ama wixii ilahay ka cadhaysanayay ow taqriiban ay maa yuqaribuka ila wixii ilaahay ku dhowaynaya ow ibcadan ama fogaanoo wixii ilaahay kaa fogaynayay markaa ku dhaqan wasin waxaad ku miisaantaa bixukmi sharci sharciga xukunkiisa kulla khaatirin wax kastoo kugu soo dhaca wa in yakun haddii uu noqdo ma'muurahu wuxuu ilaahay faray fabaadilu degdeg walaa taqaf ha ka baqanin waswasata shaydaani shaydaanka waswaaskiisana ha ka baqanin fa innahu amrun min araxmaani waxaa kugu soo dhacay waa arrin allah raxmaan xaggiisa ka ahaadee wa in taqaf ama fa in taqaf haddaad ka baqato wuquucahu minka inuu kaaga dhaco calaa manhiyi wasfin calaa wasfin manhiyin wasfi iyo sifo la nahiyaha inuu kaaga dhaco haddaad ka baqato misli xijaabin waaba isla yaabe falaa falaa ba'sa dhibaato male wain yakun hadduu aday istikfaaruna dembi dhaaf dalabkeennu yaftaqiru mid u baahan limilihi mid isagoo kale ah fa innaa inagu nastakfiru ilaahay dembi dhaaf ayaan weydiisanaynaa faacmal camal fal wadaawi waxaad weysa alcujba isla yaabka xiina ama xaydu meeshii yakhturu uu soo dhaco mustakfiran adigoo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya fa innahu yukafaru kaa markaa waa la dhaafiya halkan markuu intaa waxyaalihii raqaa'iqda ahaa iyo wixii markaa nafda la xidhiidhay iyo himmada sare iyo himmada hoose inooga soo hadlay ayaa halkana wuxuu inooga hadlayaa waxyaalihii khawaadirta ahaa ee nafda markaa ku soo dhacayey waxa khawaadirta ah ee nafda ku soo dhacaana saddex arrimood unbay noqdaan wax ma'muurahoo sharciguu ku faray wax manhiyahoo laguu diiday wax mashkuuka oo markaa aad ka sheegaysa waxaan inuu sharcigu faray inaanu faraynin waxaan diintu inay ogoshiya inaanay ogolayn dabeetana wuxuu yidhi waxaad ku miisaantaa xukunka sharciga wax kastiya khaatir kastiya wax kastoo kugu soo dhaca oo nafdaada ku soo dhaca ku miisaan saddexdaasun baanu mid noqonayaa haddii uu yahay waxani wax lagu faray oo ima can ariiqi alwujuub aw ariiqi alistixbaab wax diintu ay kugu waajibisay ayaa nafdaadii ku soo dhacay dee iska soo xaj baa kugu dhacday nafdaadii wax sunno ah baa kugu soo dhacay salaaddii duxada iska soo tuko salaadda sunnaha iska soo tuko iska ictikaaf masaajidka qur-aanku akhriso wax wanaagsan baa nafdaadii ku soo dhacay u degdeg ayuu yidhi isla markaaba waxaa wanaagsan ee sharciguu ku faray amaba uu kuu sunneeye si waajiba uu ku faray ama si sunno ah yacnii u degdeg hana ka cabsanin yacnii oo ha uga tegin adigoo ka cabsanaya waswaaska shaydaankana ha ka cabsanin oo ha uga tegin macnaha halkaasi laba arrimoodba way noqonaysaayo mid weeyaane waswaaska shaydaanka ha ka cabsano haddaad masalan iminka aada masaajid timaaddo barqo oo ay markaa kuu soo dhacday inaad iska soo tukato waxoogay qur-aana iska akhrisato waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu markaa qalbiga ku rido ku yidhaahdo arbaa yacnii lagu yidhaahda waa nin cibaado badan oo xilligaasu markaa iyuu tukanaya xilligaasu qur-aan akhrisanaya yacnii shaydaanku laba arrimood buu ku dadaalaa marka hore cibaadada inuu kaa hor istaago ayuu ku dadaalaa hadduu kaa hor istaagi waayood ka soo gudubtay inuu kaa fasahaadiyo oo istusiya isla yaab iyo waxa uu kugu rido ayuu ku dadaalaa markaa shayddaanka waswaaskiisa iyo haddii markaa waxyaalo kale uu kugu soo tuuro dheg hawdhigi waxa kaloo laga wadaa waswasata shaydaan dee shayddaanku inuu ku waswaasinayo oo salaadda dhexdeedii kugu sheekaynayo taana markaa ha ka baqanin maxaa yeelay salaad bilaa waswaasa ma tukan karaysid culimadii waaweyned baa laga wariyay laba ragcadood bilaa waswaasa waanu sini tukada oo yacni waanu kari weynin waa inay wuxuun markaa uu ku soo geliyaayo wuxuun markaa waa inay kugu soo dhacaan markaa ha ka yacni shaygaasi hadduu sharcigu ku faray u degdeg shayddaanka waswaaskiisana ha ka baqanin fa innahu amru min araxmaan waxaa kugu soo dhacay waa arrin allaha raxmaanka xaggiisa ka ahaaday u degdeg haddii haddaba aad ka cabsato buu idhi haddaba arrinkii caynkaas ahaayeed u degdegaysay inuu kaaga dhaco yacnii arrin la nahiyey inuu kaaga dhaco oo masalan isla yaab iyo istusiya inuu kaaga dhaco haddaad ka baqato wax dhibaato ama mar haddaanad u qasadsanayn waxaa shayddaanka ayaa kugu soo tuuraya eh u degdeg oo camalkaa u degdeg oo la kaale wixii xunna markaa iska ilaaliyo qalbigaaga markaa ka ilaali markaa wuquucahu waa inuu kaaga dhaco camalkii markuu markaa si aad u samayseed u degdegto haddii aad ka baqanaysa inuu kaaga dhaco yacnii arbaa la yidhaha wuu istus buu wadaa arba isla yaab buu markaa arrintan u wadaa ha markaa dhegaysanin laakiin wuquuca iqaacu haddaad markaa adigu aada ula qasado arrintaa ood istusiya isla yaab markaa aad u samayso dee camalkaagiina wuu burayaa dembina waad ku mudanaysaa waxaa kaloo sheekuli wayakun istikfaaruna yaktafiru limilihi fa inaa nastakfiru dembi dhaaf doonkeenna aynu leenahay istakfirullah istakfirullah aynu ilaahay dembi dhaaf weydiisanayno ilaahay ow noo dembi dhaaf haddii u baahdo dembi dhaaf dalabkaa lafdiisa inaad haddana kasii dembi dhaaf dala oo tiraa ilaahu dembi dhaaf dalabkii aan imika kaa dembi dhaaf dalbayey ayaan kaasii dembi dhaaf dalbaya aad tidhaahdo fa inaa nastakfiru buuri ilaahay baan dembi dhaaf ka weydiisanaa isagana oo say ku imanaysaa inaad istikfaartaadii istikfaar ka weydiisataa say u imanaysaa lababa yacni way ku sheegaan yacni hadday masalan dee sidii markaa la diidanaa manhiyo canugii riyaagii suskii marka ay wax kaa soo galaan dee inaad markaa istikfaar kale iyo dembidhaaf kale kasii dayso aad kasii dabageyso yacni la diidi maayo markaa istikfaar iyo dembidhaaf kale aad kasii dabageynaysaa waxay kaloo yidhaahdeen culimmadu waxa weeye haddaad ilaahay dembidhaaf weydi waa saynu u badannahay ilaahay baad baryaysaa ilaahay baad dembidhaaf weydiisaa qalbigaagina waa maqan yahay astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah waanaad maqantay halkay ahayd dee inaad markaa ilaahay markaa dembidhaaf weydiinaa qalbigaagu soo xaadiro ilaahay markaas aad ku tacalluqsan tahay ood markaa ilaahay qalbigaaga la xidhiidhsan yahay haddaad wax kale ka fikiraysa adduunyo kale istikfaartaa lafdeeda istikfaar u baahan istikfaartaa cala alkafla ah ee moogaanta iyo markaadu qalbigaaga ilaahiga yahay aad ilaahay baryayso taa lafdeeda istikfaar u baahan marka wuxuu leeyahay istikfaarteennu hadday istikfaar u baahato fa innaa nastakfiru ilahay baynu dembidhaaf ka weydiisan markaa camalka marnaba wuxuu yani kuu tilmaamayaa inaan laga daalin shaydaan baa kugu lamaan riyuu ku gelinaya isla yaab buu ku gelinaya inuu kaa xumeeyaa buu ku gelinaya camalkiina ha uga tegin wixii markaa kaaga dhex dhacana ilaahay dembidhaaf weydiisa haba ahaato dembidhaaf dalabkaagi oo dembidhaaf dalab kale aad ka dabageyso te ilaahu dembidhaaf dalabkii markii dhaweyso iiga dembidhaaf inaad tidhaahdo ba ha ahaadeen waxau markaa yidhi facmal camal fal buu idhi camalka markaa samee wadaawi lcujba cujbiga iyo isla yaabkana dawee xiina yakdulu markuu kugu soo dhaco camalkii ha ka tegin cujbiga iyo isla yaabkaana dawee ilaahayna dembi dhaaf weydiiso waa lagaa dhaafayaa oo waxaa markaa ilaahay ayaa kaa dhaafayo oo yacni dembi dhaaf dalabkaasaa markaa kafaaro u noqonaye hadalkan markaa sheekhu uu soo qaatay abunasri cumar binu maxamed binu cabdillaahi albakri assaruudi sheekh la yidhaahdo baa hadalkaa markaa laga soo wariyey oo waxay weydiiyeen culimada qaarkood baa su-aalay weydiiyey alqalbu maca alacmaali yadkhuluhu lcajub waxay yidhahdeen dee acmaashii adigoo wada qalbigii haddana isla yaab baa soo gelaya maxaa la yeelaya laa tatruk ilacmaal wadaawi lcujba isagaa markaa yidhi acmaashana ha kirtegin cujbigana markaa iyo isla yaabkanu kugu soo dhacana iska dawee ilaahayna markaa dembidhaaf weydiiso kaasaya markaa kafaaro ku noqonaysee wuxuuhi wasin waxaad ku miisaantaa bixukmi sharci xukunka sharciga kulla khaadirin wax kastoo kugu soo dhaca wa in yakun waxaa kugu soo dhacay ma'muurow hadduu yahay wuxuu sharcigu ku faray fabaadir u degdeg walaa takhafa ka baqanin waswasata shaydaani shaydaan waswaaskii ha ka baqanin fa innahu waxaa markaa uu sharcigu ku farayaa amru min ara ama fa innahu khaadirkaah waxaa kugu soo dhacay ee sharcigu markaa ku faraya amru min araxmaan alraxmaan arrin ka ahaaday weeye amar ayaa markaa arrin ka ahaaday weeye fa in takhaf haddaad ka baqato wuquucahu minka inuu kaaga dhaco arrinkaa iyo wanaagga aad samaynaysaa calaa manhiyi wasfin waa min idaafati sifati lmawsuuf calaa wasfin manhiyin wasf iyo sifa la diiday midla cijaabin isla yaab oo kaliya isusoo kale falaa falaa bas ama falaa turgu ha ka tegin wain yakun haddooda istikfaaruna dembi dhaaf dalabkeenna aynu ilaahay dembi dhaaf ka doonaynaa yaftaqiru mid u baahanaya limilihi dembi dhaaf dalab kale fa inanaa inagu nastakfiru ilaahay dembi dhaaf waan weydiisanaynaa facmal camal samee oo camal fal wadaawil cujba cujbiga iyo isla yaab kala dawee xiina yakhturu marka uu kugu soo dhaco mustakfiran adigoo weydii dembi dhaaf ilaahay weydiisanaya fa innahu yukafaru waxaa markaa waa lagaa dhaafayaa wain yakun hadduu yahay waxaan kugu soo dhacay mimaa nuhiita canhu wax laguu diiday fa huwa min ashaydaani buu ka ahaadee faxdaranhu ka digtoonow fain tamiil ilayhi haddaad u ilato kun waxaad noqotaa mustakfiran min dembihi dembigiisa mid dembi dhaaf ka weydiisa casaa waxaa laga yaabaa an yukafara in la dhaafo ayaa la arkaayo waxaa sheekuu leeyahay waxaa khaadirkee kugu soo dhacay hadduu yahay wax laguu diiday yacni shay macsiya iyo xumaan inaad samayso wax wanaagsan oo diintu ku faraya ka tegiddeeda hadduu yahay waxaa kugu soo dhacay waxaad ogataa waa waswaas shaydaan weeye ee ka digtoonow waswaaskaa shaydaanka faxdaranhu haddayse nafdaadii ay u iilato wixii samayntiisa oo aad wixii xumaa samayso ama wixii wanaagsanaaya markaa kuu soo dhacay aad tegitaankiisa aad sidii kaga tagto waxaad noqotaa buuhi mustakfiran min dembihi mid ilaahay dembi dhaaf ka weydiisa ilaahay u toobad kale oo ilaahay dembi dhaaf weydiisa noqo oo ha ka quusanin ilahay naxariista waaladiina idaa facaluu faaxishatan ow dalamuu anfusahum dakarullah fastakbaruu lidunuubihim si aad markaa u noqoto kuwa ilaahay yidhi waa kuwa markay xumaan sameeyeen ama nafahooda dulmiyaan ilaahay xusee ilaahay dembi dhaaf weydiista waxaa laga yaabaa buu leeyahay uu mudan yahay markaa in lagaa dhaafo oo ilaahay markaasaa uu kaaga dhaafee wain yakun hadduu noqdo wixii khaadiraya kugu soo dhacay mimaa nuhiita canhu wax laguu diiday fa huwa min ashaydaani buu kaade faxdaranhu ka digtoonow fain tamil ilayhi haddaad u iilato oo wixii aad ku dhacdo dee waa ka foqoo ka toobad keenoo mustakfiran waxaad noqotaa mid ilaahay dembi dhaaf weydiisaa min dembihi dembiga khaadirka iyo waxa aad ku dhacday mid dhaafitaan ilaahay ka weydiista noqo casaahu waxa uu mudan yahay oo laga yaaba yukafara in markaa lagaa dhaafe fayakfiru اlxadiida linafsi wamaa hama bihi idaa lam tacmal aw takallama fayakfiru ilaahay waa dhaafaya alxadiida linafsi waxay naftu ku sheekaysato iyo wamaa hama wuxuu ku hamiyo idaa lam tacmal ama idaa lam yacmal marka aanu markaa ku dhaqmin ow yukallima ow takallama ama nafdi aanay ku hadlin ilaahay markaa midkuu dhaafaya weeyaan waxaa sheekhu uhi raxima allahu tacaala waxyaalahan horta khawaadirtaahi ama nafda ku soo dhacaa waa dhowrqe mar haajis baa la yidhaahdaa marna xadiidu nafsi baa la yidhahdaa marna hami baa la yidhahdaa marna casmi baa la yidhaahdaa mar waa haajiso waa waxaasun markaa nafdaada lagu soo tuurayo waxaa nafdaada lagu soo tuuray ee ku dhacay wax dembi oo kaa raacayaa ma jiro leanno waxaad markaa adiga xaggaaga aad awood u leedahay ma aha midda khaatir baa la yidhahdee waa waxaa nafdaada markaa ku wareega isaguna waa wax marfuuc ahoo laga dhaafayo mide waa xadiidu nafsi oo waa waxaa nafdu markaa ay ku sheekaysaa waxaa ma samaysaa waxaa ma ka tagtaa isaguna waa marfuucoo waa wax laga kor yeelayo inta aanad waxa qabanin ama aanad ku hadlin way xadiidkii saxiix waxaa in allaha tajaawasa liummatii maa xadada bihi anfusuha ilaahay wuxuu u dhaafay ummaddayda waxay nafeed ugu sheekayso maa lam tacmal aw tatakalam bihi inta aanay markaa qabanin ama aanay ku hadlin wixiise haddaad ku hadasho xumaa ama aad qabato markaa waa lagu qorayaa midna waa hami hami waxa weeye markaa wax ficil iyo samayn aada u qasado ayaa la yidhaahdaa isaguna haddii aanad markaa halkaa u dhaafin oo uu dembi yahay ood ilaahay dartii uga tagto weliga ajaran ayaad ku helaysaa haddii aad wanaag markaa aad markaa ku hamidooda samaynina weliba xasanaad ku helaysaa man hama bisayi'ati walam yacmalha lam tugtab calayh loo qori maayo hadduu ilaahay dartii uga dara katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ilaahay wuxuu u qoraya xasano kaamilo inamaa taraka min jaraaya yacni aniga dartay ayuu markaa uga tegey hadduu markaa xasano iyo wanaag ku hamiyo manusade hadduu sameeyana ilaa tobanla laba ilaa boqoloo todoba boqoloo la laba ayaa markaa loo gaarsiinaya haddii kaloo markaa samaynna dee hal xasano ayuunbaa markaa loo qoraya midna waa casmi oo waa go-aanki waa go-aansiga aad wixii go-aansatay casmi baa la yidhaahdaa isaga kaasi waa mid la ysu qabanayo walaakin yuaakhidukum bimaa kasabat qulubukum walaakin yuaakhidukum bimaa kasabat qulubukum waxa ilaahay idin qabanaya waxay qalbiyadiinu ay kasbadeen xadiidkii bukhaari iyo muslimna waa kii ahaa ida altaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar labada muslim markay seefahooda iskala hor yimaadaan dee beriga horea seefaha la qaadan jire hadday laba toorri isula baxaan iyo hadday dee laba buri isula baxaan ay qudha iskaga jarayaan iyo hadday laba qori iyo laba xabadood isula baxaanba waa isamide ka wax dilay iyo ka la dilayba waa fi naar waxa dhi ya rasuul allah hada alqaatil waa balu lmaqtuul bal kan wax dilay garanna waxbuu dileeye kan la dilay maxay xaaladiisu tahay inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi waa lagaga horreeyo teella ma dhiganine dee isagu waa ku daalaya inuu dilo markaa casmi iyo go-aan bay ka ahayd inuu dilo mar haddii u markaa go-aan ay ahayd inuu dilo oo lagaga horreeyey dee kan kaga horreeyey isagu markaa waa isku demi oo labaduba markaa ahlunaar ayay isla noqonayaan markaa wuxu uhi sheekhu xadiidkii iyo warkii nabda iyo wixii markaa qof uu ku hamiyeyba waa laga dhaafi maa lam yacmala aw yukallima intaanu maa lam yacmal intaanu qofku ku camal aw yukallam ama maa lam tacmal aw takallama maa lam tacmal intaanu qof yow qabanin muhaadaba ka dhig aw takallama aanu ku hadlin ama maa lam tacmal intaanu nabdi qabanin aw takallama ama aanay ku hadlin nabdana waad u celin kartaa fayakfiru ilaahay waa dhaafayaa alxadiida sheekadii linafsi nabdi waxay ku sheekaysanaysay wamaa hama wuxuu ku hamiyeyba idaa lam yacmal marka aanu markaa ku dhaqmin oanu ku camal falin aw aw yukallima ama aanu ku hadlin ama maa lam tacmal intaanad ku dhaqmin ama aanu markaa nabdi ku dhaqmin aw takallama amaanay ku hadlin fajaahid innafsa bian laa tafcala fain facalta tub waaqli cajila waxaydu laa tuqlic listixwaadin أو كسر يدعوك باستحواذ فاذكر هجوم هذه من لذات وفجأة الزوال والفوات وعيري فجاهد النفس نبدأ هذا الاجهاد مركا بأن لا تفعل إناني مركا سوين وحاهم فإن فعلت هذا سويس تب إلهي وطوبتك واقلع كم رحمانك عاجلا حالة دقدقي وحو شيخ لا يهي نبدأ هذه الاجهاد مركا haddii macsiye iyo markaa xumaan nafdaadu ay ku hamido nafdaada la jihaad maxaad kula jihaaddaa inaanay waxaa xumaantaa inaanay samaynin hadday nafdaadii kaa qaalib noqoto oo xumaantii aad ku dhacdo ha quusanin markaa fa innahu laa yeesu min ruuxillahi ila qowm alkaafiruun yacnii quusa markaa gaalada waa ya'siga ilaahay naxariistiisa laga quusaa yacni waa sifaadka markaa gaalada ayay ka mid tahay ee fa in facalta tub haddii aad wixii xumaa ku dhacdo towbad keen oo ilaahay uga noqo waqla caajilan degdegna adigoo degdegayana shaygii markaa dhaqso uga fuq markaa towbadkeen baa layidhi kana fuq waa min cadfi alkhaasi cala alcaam oo towbadda ayaaba waxay ka mid tahay iqlaaca yacni annagu towbadda waxaa ka mid ah inaad iqlaac iyo ka fuqi samayso haddaad markaa wixii samayso toobad keeno ka fuq waa yacni waa tallaabooyinkii toobadda mid ka midow fajaahidi nafsa nafdaadii la jihaad waxaad ku abi an laa tafcala waxaa xunayd ku hamiday inaanay samaynin fa in facalta haddaad samayso tub ilaahay u toobad keeno waaqlac ka fuq cajilan xaalaad tahay mid degdegi waxaydu meeshii laa tuqlicu aanad fuqin listidlaalin macaansi darteed aw kasarin ama wahsi yadcuuka kuu yeedhi biistixwaadin maca istixwaadin shaydaanka qaalib noqoshadiina lala qabo fadkur waxaad markaa xusaa hujuuma haadimila daati macanyaalka kii goynayey weerarkiisa marka xasun wafaj'ata zawaali zawaalkii ka tegidda markaa kadada walfawaati iyo toobadda ka tegitaankeeda wa acrid tawbata towbadana nafdaada u bandhig wahiyo nadamu waa murugo alartikaabi maa shay kudhiciddii ay ka murugooto yaxrumu calayka yacni laga xaaraantinimeeye waxa uu leeyahay sheekhu haddii aanad ka fuqin wixii dembiga ahaa ee nafdaadu ka hamiyaad ku dhacday macaansi markaa aad macaansanayso wixii xumaa aad sii macaansanaysa darteed ama kasal iyo wahsi ayaa markaa waxaa ka fuqiddiisa markaa wahsi baa kugu keenay ayadoo shaydaan markaa uu kaa qaali noqday darteed biistixwaadin bisabab istixwaadi shaydaani calayka shaydaan baa kaa qaalib noqday ama maca istixwaadi shaydaani shaydaan kaa qaalib noqday darteed waxaad xasuusataa buu yidhi oo aad markaa ishoos isa soo hor dhigtaa geerida markaa wixii macaanaa gooya hujuumkiisa iyo weerarkiisa si dhaktaa kugu iman karo faj'ada iyo kadada ay leedahay zawaalidii ka tegidda adduunku iyo toobadii oo markaa bilaa tooba markaa aad ku socotay toobadii kaa tagtaa iyo daacadkii wanaagsanaa waxaa xasuuso waayo markaad geerida iyo markaa waxaasoo dhan aad xasuusato taasaa markaa keenaysa inaad markaa wixii xumaa ka baaxdo ood wixii wanaagsanaa aad u baxdo nabigeennuna sala allahu calay waslam waa kii lahaa akhiruu min dikri haadimi ladaad waxa badsataan xusidda waxa macaanyaalka gooya waxaydu meeshii laa tuqlicu aan asbuqin listildaadin macaansi dartii ow kasalin ama wahsi yadcuuka kuugu yeeraya markaa dee ka fuqid la'aanta biistixwaadin bisababi istixwaadin shaydaan kaa qaalib noqday dartii ama maca istixwaadin iyadoo shaydaan kaa qaalib noqdayna uu jiro fadkur waxaad xustaa hujuuma haadimin ladaati macanyaala kii goynayey hujuumkiisa iyo si kale aynu markaa kugu imanayo wafaj'ata zawaali iyo suulidda iyo adduunyada ka suulideeda ka tegiddeeda faj'adiiyo degdega walfawaati iyo ka tegiddii markaa towbadii camalkii wanaagsanaa markaa aad ka tegayseen wa acridi towbata towbadana nafdaada u bandhig wahiya towbaduna annadamu waa murugo markaa aad ka murugooto wixii xumaa nabiga sala la alay sl ayaa wuxuu yidhi atowbatu annadam towbadu waxa weeye waa murugo yacni sidii alxaju carafa ayaa waxaa laga soo qaadayba tobaday murugo tahay inaad ka murugooto wixii xumaayaad samaysay inaad goosatay inaada dib ugu noqon wa acridi towbata towbada nafdaada u bandhig wahiyo nadamu waa murugo cala irtikaabi maa shay la imaatika iyo kudhiciddii aad ka murugoonayso calayka korkaa yaxrumu kaa xaaraan noqdayee laguu diiday wallaahu aclam halkaa ha inoogu joogo